bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal hamiin fayla weli baanaha ka dhawaadsana warka hamiinama ee idaacadda raadiyo baydhabo qodobada warkaan hamiinama isanka dhegeyso doontaana weliba markaasi ku mid ahaa madaxweynaha koonfur galbeed oo ku qiibgalay kulan kudhiya magaalada muqdisho maamul cusub oo laga magacaabay degmada walaweyna wafdah deeri degmada baraaweyo oona markaasi kulamo ka bilaabeen kulan iyo haqaban qaawaday madaxtooyada k g s oo markaasi jieka kudhiya magaalada baydhaba ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo la kulma xubno ku mid a midowga rooble oo isu magacaabi sameeyey duuqa muqdisho oo dhagax dhikay dhismo wadda burburi roobka dowladda soomaaliya oo digniyantirta qaar ku mid ah jaamacado dalka safiirka soomaaliya oo suudaan kala kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciidamada puntland oo gacanta ka dhikay kaarar codbixiyaal oo somalilan ee madaxweynaha jubbaland axmed midoobe oo markaasi dibankanagada magaalada kismaayo akhbaaraadka banaanka warkaana haminamisan ka dhegayso doontaana weerar dad badanka dhammaday oo ku dhiiga kongo iyo arday lag afdowda nigeria oo markaasi la hadhiyo waayahay dhegeystayaal weliba waa hamiinamo isniin ah taariikhdan iyo ka beeganta soddoiyo kowda beli shanaad ee labada kun labaatiyo kowda hatana ha ka dhawaada qodobadii warkaana hamiinama oo faahfaahsan waayahay mar labaad hamiin fayla madaxweynaha koonfur galbeed oo ku qiib galay kulan kudhiya magaalada muqdisho siduus warkandhinka faahfaahayo maxamed cabdiraxmaan cali madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo maalmoogay lahdhaafay ka sugnayay magaalada muqdisho caasimada dalka iyo weliba geeka ku qeyb galay kulun qada sharafay oo sunfidii gudoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari kulunkun yaa weliba ku qeyb galay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka xildhibaan aadan midoobe iyo mas-uuliyiin kale kulankii antiisu dareeri weliba laisku xog waray sidee xaalada guud ee dalka welibana sigaare mas-uuliyiintan kuwada hadalena arrimaha ku teegan dalka ee ka eedan xaalada doorashooyinka iyo diyaargarowga lankajara weliba markay kulunka hadhamaadii warbaahinta la hadlay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed maxamed cali ibraahim bandhawow bismillahi raxmaan raxiim madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed wafdigareen ayaa maanta ka qaybgalay kulan qado sharaf ah oo uu sameeyey gudoomiyii hore ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya rofeor maxamed sheekh cusmaan jabaari kulanka ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk oo ugu horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka jumhuuriyadda federaalk soomaaliya mudan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo gudoomiyaashii hore ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale kulanka oo ahaa kulan xog is-xog wareysi ah mas-uuliyiintii kasoo qaybgashay qadada ayaa madaxweyne cabdicasiis ku bogaadiyey kaaleynta mugta leh ee muuqatay ee ka qaatay arrimaha doorashooyinka oo runtii aad ogtihiin madaxweyne cabdicasiis hariya habeebo inuu u taagnaa sidii waddankan ay doorasho ugu dhacdo oo maantana lagu guuleystay in waddankan la aado doorasho oo kaalin muhiim uu ku lahaa ayay ugu mahadceliyeen madaxweynaha sidoo kale waxaa looga mahadceliyey madaxweyne cabdi shaqooyinka uu ku wada deegaanada koonfur galbeed oo ay aada ogtihiin in muddooyinkii la soo dhaafay deegaanada koonfur galbeed ay waxyaabo badan u hirgelay oo ugu horeyso dhisada golaha deegaanka ay ku ammaaneen madaxweyne cabdicasiis in muddo laba sano gudaheed uu ku dhiso laba degmo oo golo deegaan oo ay wax rabshado ah ama wax buuq ah kasoo laaban oo ay dadka ay deegaanada isku faraxsan yihiin waxayna sidoo kale ay ku ammaaneen dhisada ciidamada u gaar ah koonfur galbeed sidoo kale waxay ku ammaaneen madaxweynaha shaqooyinka uu ku wado sida dhallinyarada uu deegaanada koonfur galbeed ugu siinayo jaanis shaqooyinka iyo siyaasadda guud ahaan dhammaan kaalimaha uu dhallinyarada mar walba uu ka siiyo uuna hari habeen u taagan yahay in dhallinyarada ay kasoo muuqdaan masrax walba oo looga hadlayo wax walba ku saabsan deegaanada koonfur galbeed marka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis ayaa uga mahad celiyey kulanka qada sharaftaas sidoo kale wuxuu ku bogaadiyey mas-uuliyiinta deegaanada koonfur galbeed kasoo jeedana kuna matela dowladda federaalk in mar walba sidaan kulamadan oo kale la badayo uu asagana mar walba diyaar u yahay in kulamadan iyo kulamo noocaan oo kale uu kasoo qayb galo marka mar walba oo laisku yimaadan waxaa la kala warqaadanaya xaalad deegaanada koonfur galbeed iyo waxyaabaha ay ku sugan tahay marka waxaa maanta halkan laisugu yimaaday isxogwareys ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo deegaanada waa mahadsantiin wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu weliba kulunkun hakeede iyo dhowaan magaalada muqdisho laka saxiixay heshiis lukudeeriya arrimaha doorashooyinka dalka
ciidan mahadsi maxamed cabdiraxmaan cali wasiirka wasaaradda arrimaha gudo ee dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed abuukar cabdi weliba maamulka cusub ee degmada walaweyn uusan magacaabay ismaaciil abuukar maxamed gudoomiye ku-xigeenka degmada yaxya qaasim cabdulaahi gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada cabdiqani maxamed xasan gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose dhiniga kale weliba degmada buuraha kaba ee gobolka baay lakawada ee la kaheliysay lama beelood sida faahfaahinta warkan uusan inka fayriyo cabdirashiid abuukar anteena
xildhibaanada bishaare cali nuur oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyoonay xubno kale xildhibaanada bishaare cali nuur bishaare gaabey oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyoonay wafdo een ku dareeri koonfur galbeed soomaaliya oo maalmowgii lahadhaafi ku sugnayay degmada buuraha kaba iyo weliba kulamo iyo kuwadeenna degmadaasi buuraha kaba ciidamo n ama lama beelood muddo lama sano een iska hor fadhiyay isla markaana ka dagaalsanayay degmadaasi buuraha kaba ee gobolka mumbai iyo een la kahelaysiiyey geeka degmadaasi buuraha kaba walibana laku guulaysaday in la kahelaysiiyey lamadaasi een beelood xildhibaanada bishaare cali nuur bishaare gaabey oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo deegaan doorashadii ay yeeto degmada buuraha kaba iyo intii roogtii degmadaasi buuraha kaba weliba iyo waday dadaal juhdi iyoonay dib heshiisiin sidii een heshiis liin dhex dhigi lahay lama beelood oo ka dagaalamayay islamarkaana colaad een ku dhex jirtay degmada buuraha kaba taliyahan ka sarreeya amisom ee ciidanka amisom ee degmada buuraha kaba ayaa weliba door muhiima isu ku qaadaday sidii heshiiskaasi indhii lahay isla markaana liinkiheliisii lahay lamadaasi beelood xildhibaanada bishaare cali nuur bishaare gaabey iyoonay xubno la dareere iyo weliba dadaallo iyo kuwadeena maalmogii laha dhaaf iyo degmada buuraha kaba ee gobolka baay
ciidan mahadsin cabdirashiid abu karantena wafda deeri degmada baraawe oo markaasi hati weli kulamo ka wada sida faahfaahinta warkan yaan inkafeerihaasa leyli ibraahim aadan
wafdi uu hogaaminaya taliyaha qeybta lixdanaad ee ciidanka hooga dalka jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi ciirow ayaa maanta gaaray magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose taliya jenaraal maxamed sheekh iyo saraakiil kale oo la socday waxaa garoonka diyaaradaha baraawe uga hortegay oo kusoo dhaweeyey saraakiisha ka tirsan ciidanka hooga dalka iyo maamulka degmadaas taliyaha qeybta lixdanaad ee ciidanka hooga dalka jenaraal ciirow ayaa kulan la qaatay saraakiil ka mid ah ciidamada midooda afrika ee amazon iyagoo ka wada hadlaya hoojinta amniga gobolka shabeellada hoose sidoo kalena labada dhinac ayaa ka wada arrinsaday sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda deegaanada shabeellada hoose iyagoona sheegay inay iska kaashan doonaan howlgallada gobolka shabeellada hoose maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu yahay gobolka ugu maamulka xun waxaana uu hiliyada qaarkood ka dhaca weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah oo al-shabaab ay ka beegsadaan ciidanka dowladda iyo kuwa amisom sidoo kalena uu ka dhacayo weeraro lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab
ciidan mahadsante leyle ibraahim aadan kulan yaha qaban qaawaday madaxtooyada koonfur galbeed oo soomaaliya oo jeeka kudhi magaalada baydhabo sida warkan huseneen kasii faahfaahiyo maxamed bare hilowle mayba geeka magaalada baydhabo kudhiyey kulanyaha qabanqaabadii madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulankii maybaa ku qayb galay agaasimyaalka guud iyo agaasim waaxeedyada wasaaradaha koonfur galbeed kulankii mayba u sahayay kulanka shaqada ee xiriirka wasaaradaha ee qoondaynta awoodaha iyo qaybinta khayraadka kulankii mayba shirgudoomiyey agaasimaha madaxtooyada koonfur galbeed mudane cabdulaahi cali watiin waar mayba sidoo kale kulanka qayb ku hayay maamulka degmada baydhabo iyo gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka koonfur galbeed furitaanka kulanka mayba ku hadalay gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka sharmaake maxamed kuulow soona faahfaahiyay muhiimada kulanka geeg maynil roogay oo fursad aan helinay horta naftarjo fursadningata ee maamulka degmada baydhabo qof walba wali iska shaqeeya iyo wali isla xiriir si uusan ogaad maynba muhiim ee horta ayan shaqeeya ay taad bulshada lan shaqeeya bulshada ay maamulo ay hoos ruugaan degmadii roogmayleera maamulka degmada roog waa in lagu faday maamulka degmada in lakula wada shaqeeya mayleeraay wal allaal wali oo mayleeraay baahiyaha la daboolo mayleeraay iyo dadaalka haddii laakiin way leedahay bulshada adan shaqeeya siba maamulsho iyo way leedahay degmadii ada kiila hariirtiba adan ku warqan dhibaato waay teeda kale way la faday line ministryda inaad ogaad wasaarad walba wasaarada la shaqeeyaas wasaarad walba may leedahay wasaarad kale la shaqeeyase oo wada shaqeyn ku dhexayd dhinaga kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baydhabo isaaq maxamed cali tiigaaba oo kulanka ku hadlayay mabowsoona madaxtooyada koonfur galbeed usun kuma hadnagay kabankaabada kulanka usoona tilmaamay inay aata tilaabo horlankaadii arrintankayda aan ka faraxsagna maayba aaminsagnaata unuleyban ugu sayt niyad toos unuleyban ugu sayt eed alla dii arrintanha ka shaqayti aan ka horreeyay madaxweyne cabdicasiis maylanaha eedaan mahadsantiin un haddii un dhana degmadan baydhabo walbadan oo abashee qobna ayaa tabadaan un oo dadka dhan dowladda le inay la shaqeeya hayno doontoole la saaragna marka mayadan ka faraxsanaa geeka intii oo sida oo kale shirkan oo kale inay sukooyo agaasimyaalkii imaa iyo dowladdii hoose ka dambeyntii agaasimaha madaxtooyada koonfur galbeed yamaba uu sahulwadeenada wasaaradaha koonfur galbeed uu sekretar daarmey dardargelinta howlaha shaqooyo on hayan shacabka koonfur galbeed wasaaroy ma dareema maybuah isqabqabsi badan oo dhinac maybuah oo shaqooyinka eh maybuah yaa yaa ka dhex jiraan shaqo ani le tan hebel le tan ani le tan ani le may badan maybuah yaa jirta waxyaabaha intu intu koyn maybuah oo aragaani maybuah experience ahaan maybo yaa yaa kamid haytay horeyn maybo una mayrhays una han aragni marka maytin marka insha allah may rajaynaha inuna shirika noocan oo kale la joogtay matarka sejer oo maybo tilmaamo maybo shaqooyinka iyo wasaarad kas maybo shaqadii lata iyo qaab maybo wasaarad iyo wasaarad maybo wada shaqeeya maybo yaa yaa yaa dabcan maybo yaa jirta marka insha allah may rajayn waqshubi noocan oo kale in la siiwada doono kan hoob hada dhamaada kobile maybo la suubiyow ku saddex biloode maybo la suubiyow ilaa iyo degmooyinka maybuah in la deersi maybuah ilaa iyo markaas qaybtoonka hooseyta adeega mayba bulshada maybuah si maybuah landeersi iyo xafiis madaxweynaha maybuah juhdiga juhdi juhdiga saaraha insha allah si maybuah qof kasta ama wasaarad kasta ama institution kasta oo koonfurgada ka tirsan siuusan un fahma shaqada usulaka fawalaaya eta iyo qaabkan wajahaw iyo wasaarada madaasi qusayda qaabkiisan kala shaqeeya fad dowlad hoose dowlad hooseta wasaarada madaasi qusayda san kala shaqeeyas ho wasaarad eta dowlad hoose maybuah san kala shaqeeyas ho mayba wasaarad wasaar hebelka mayba wasan kala shaqeysa wana shaqeysan iyo wasaarad kas shaqada may rahaysa may eta mayba ah in yagig mayba shirkaan badan mayba kasaabsan yihiin
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble weliba hafiis iyo kula kulamay xubno matalahaya midooda musharaxiinta xubno oo la kulamayay ee madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud iyo cabdikariin xuseen guleeda oo ka gadoomiyey liiska xubno iyo cabashooyinka u qabaan waana ka jira guddiga doorashooyinka heer federaal iyo dowlad goleedba midooda musharaxiinta weliba yoo sheegana inuu ambaahanyin inse degdege iyo guddigan lankusaara xubno iyo tuhsinyin saasoo kale ra-iisul wasaaraha weliba ballan qaaday in baaritaan rasmi uu sugsamayi doona shakhsiyaadkan lahangudbi ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble weliba magacaabay guddi ku shaqeeyi doona diyaargarowga maalmo xorriyadda soomaaliya labaatan shanta juun iyo weliba kowda julaay oo waana nooxigta keliya hal bilooda rooble war-saxaafadeed saasaari weliba ka magacaabay guddiga oo ka faray diyaarinta munaasabadda muujiyaasi qiimo shacabka soomaaliyeed iyo weliba xorriyadda iyo midnimada soomaaliya xubno guddiga weliba shaleyna kow durane axmed faarax wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada lama xasan xuseen xaaji wasiirka gaashaandhigga cabdikariin ducaale beyle wasiirka maaliyadda khadiija maxamed diiriye wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka iyo maareynta masiibooyinka cabdiwahaab ugaas xuseen wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada shukri maxamuud faarax wasiiru dowlaha tamarta iyo biyaha cumar maxamuud maxamed gudoomiyaha cumar maxamuud maxamed cumar filish gudoomiyaha gobolka banaadir ee owaane duqa magaalada muqdisho bashiir axmed cusmaan agaasimaha golo wasiirada ee xogxayaha fulinta dhammaan guddigan waliba la magacaabay diyaarinta maalinta labaatan lita juun iyo weliba kowda julaay oo keliya hal bilood ay ka dhimanta gudoomiyaha gobolka banaadir owaan ee duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed umar filish weliba shidikay dhismo wadada halane ee hariiryaasa muqdisho weliba jaziira wadadan oo kumid hanka mashquulka badan ee caasimadda weliba burburay sababooyii roobkii ee ku dhihi magaalada muqdisho balooyinkii alxadhaafi taasoona isticmaalshee nagatii mid eed xalisangeed dhagaxdhigan weliba goobjoog ku hayay gadoomiye ku-xigeenka howlo guud ee maamulka gobolka banaadir xoghayaha guud ee maamulka gobolka banaadir dhiniga kale wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalk ee soomaaliya weliba digniyandirta jaamacado gobolka iyo kandalkaba oo weli la xiriirna guddiga qaran ee tacliinta sare ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wasaaradda weliba war-saxaafadeed iyo hasaartii iyo ka ertay guddiga qaran ee tacliinta sare weliba si sharaf leh siinkucosaana jaamacado ka howlgalo gobolka soomaaliya gobolada soomaaliya iyo welihan la hariirna hariiran la sameyna guddiga qaran ee tacliinta sare iyo xataba hal hariiran guddiga qaran ee tacliinta sare aan ka dambeynta shanta bili lixaad ee labada kunaati kowda jaamacadooyinka muddadaas ka hor la xusay aan la hariirna guddiga qaran waliba lagu qaado doona tallaabo sharci oo waafaqsanleeday danjiraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee aan fadhiyay wadanka suudaan mudane maxamuud sheekh cisaaga weliba jeeg xafiis ah ka booqday ee ra-iisul wasaaraha wadanka suudaan doctor cabdalla hamduga kulanka oo ahay koomiradhale oo kawada ka wada hadaleen danjiraha iyo weliba ra-iisul wasaaraha wadanka suudaan doctor cabdalla hamduga walina ka dambeyntii ambasador maxamed sheekh cisaaga uso booqashoka kooyay xafiiska ra-iisul wasaaraha intii usu socday kulanka lamada mas-uul weliba kuwada hadleena hoojinta xiriirka lamada geesoodka ee lamada dal ee arrimaha la xiriira caqabado jaaliyadda soomaaliya ee ku haysata iqaamada weliba kulankaasi eexa ka dhammaaday ko mid guule ciidamada dowlad goboleedka puntland weliba howlgalyo sameeyeen gaar ahaan ka sameeyeen cayn weliba yoo sheegana in haqaqobadeen kaarar codbixiyaal ee maamulka somalilan iyo gawaariyo sida la ka sheegay qoraal hakubahii taliska ciidamada maamulkaasi taliska weliba yoo sheegana in kaararkaasi codbixiyaalka ee maamulka somalilan iyo isticmaalayeen iyo gawaaridio wadadeen weliba sidhuumaaleysi lahakageliyay deegaanada hooskoyo magaalooyinkaasi gaarena ka arimamusan ee puntland lamada maamul goboleed puntland ee somalilan weliba dhowr jeer dhexmaray ciidamo dagaal oo khasaaro badan ee dagaal khasaaro badan ku dhaladay howlgalka ciidamada dowlad goboleedka puntland iyo jeeka haqo wadeen kaarar codbixiyaal ee maamulka somalilan weliba hakaeeday hile jeeka deegaanada somalilan ka dirirahay doorashada golo wakiilada somalilan iyo deegaanadiiba madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed midoobe weliba jeeka dibankanagday magaalada kismaayo kadib safar shaqa oo sukaroogi maalmooyinka laxadhaafay magaalada muqdisho caasimada dalka axmed midoobe jubbaland muqdishoha ku qiibgali shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka taasoona heshiis lakadeeri xanaanka doorashooyinka hani-adan taasoo kale weliba magaalada muqdisho lakawada in iyo ku ambabaxan madaxweyne madaxda maamul goboleedada kale ee dalka hanasoona muddo lama todoba dee kadhow ka sugnahay caasimada dalka soomaaliya magaalada kismaayo weliba lakawade ayoo socdan wafduud ku socda maamul goboleedada iyo weliba dowladda federaalk ee soomaaliya si lambalaaba fulinta heshiiska doorashooyinka weli dhegeystayaal olika guda jarre warkii haminama idaacadda raadiyo baydhaba haddana akhbaaraadka banaanka tirada dadka lakadeli lama weerar oo kudhihi bariga jamhuuriga ee dimuqraadiga ee congo weliba ankadeeray dagaalkaasi ka dhamaday dadeerow weliba konton qofa caaga gobolka ituri weliba waayooyinkan ku dhiyaayay weeraro oo rogaal celise oo kooxooyin hubaysan ku tirsan cisbahaysiga a d f ooyo kamid ay kooxaha hubaysan oo ka howlgalo gobolkaasi rabshadayaal milasey ku socda waliba saasoo kale kasaraysiina haan qowmiyadeed taas toddobaadkii laxdhaafi labaatan lama qof yana k d f yana ka dila gobolka dariskal ah ee gobolkaasi ee kevu madaxweynaha dalka felix tsiki waliba awood dheeri ee kusiyaana milatarigasi markaasi inka qobadan walanqobadan amniga darada ee ka jarta deegaanada weerarka ku dhiyaw toddobaad kasta inkastoo milasyo rogan kumanaan ku tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobe dowladda nigeria weliba sheegtay in yahadhiidi tum-i kow arday oo midoo ku mid hay boqol arday oo laga afduuwda gobolka nigeria dalkaasi gudoomiyaha gobolka weliba uu sheegay in ardayda la hadhii kadib markii iyo awood waayan in markaasi luwaasho ee ka socda masaafo dheer dowladda nigeria weliba la sheegay iniyo dadaalka biidi eh, sidii wallankuqa wadan lahay falalka afduubka ah lakala kahaw ardayda welina kooxooyin ka xubeysan ee kajeysidan gobolada shil duban ee dalkaasi nigeria afduubkana se- iyo an helan eh, lacagna dartiyo an afduudaan dhegeystayaal walibaan taninka dhan warka haminama idaacadda raadiyo baydhaba warkana waliba xasaare maxamed cabdiraxmaan ali anwad banjid aan awow karaasi la soosiyaay qaybta farsamadana xasan jookar ayan fadhi intii warkan lamid eh dubanka kulmaana sidaasi nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu